الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله وأمينه على وحيه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سيدي بلنتين وهيد waxaynu bilaabanaynaa in sha allahu tacaala duruus ku saabsan xadiidka nabiga calayhi الsalaatu wasalaam oo aynu ka hadlayno waxa weeye diraayatan wa riwaaya labadaba xagga qawaaciddiisa iyo xagga mutuuntiisaba labadaba aynu qaadan doono in sha allahu tacaala saddexda habeena ugu horeeya waxaynu ugu talagalnay in xadiidka oo xagga mutuunta ah inaynu qaadano habeenka inoogu dambeeyana aynu ku soo gebagabayno qawaaciddiisa waayo sida la ogsoon yahay xadiidka nabigu calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu u baahan yahay sugnaansho ayuu u baahan yahay oo kitaabka alle subxaanahu watacaala sida la ogsoon yahay waa mid la ilaaliyey oo xagga sugnaanshaha la isma weydiiyo haddii la ogaaday inuu qur-aan yahay sugnaanshihiisa la isma weydiiyo waa qaciyu hubuut laakiin sunada nabiga calayhi الsalaatu wasalaam haddii la joogo waxaa imanaysa in la isweydiiyo inta dilaaladeeda aan la isweydiin sugnaanshaheeda in la isweydiiyo sidaa awgeed ba waxaa soo baxday qawaacid ama musطalax culimmadu ay ku heshiiyeen oo ay ku kala soocayaan waxyaabaha nabiga ka sugnaaday waxyaabaha nabiga ka sugnaaday haddii xadiidka nabiga calayhi الsalaatu wasalaam la doonayo in la daneeyo la fahmana waxaa asal ah in la fahmo inta macnaha aan loo gudbin qawaaciddii ay ku sugnaanaysa in la fahmo sidaa awgeed baanu jeclaysanay inay isdhinac socdaan axaadiidtii mutuunta ahayd iyo qawaaciddii inay isdhinac socdaan waxaynu ku bilaabanay oo silsiladan aynu ku bilaabaynaa xadiidiga ah kitaabka loo yaqaano alarbacuuna annawawiya oo magacaas waxa weeyaan caan ku ah ayaanu ku bilaabanayna wuxuuna ka mid yahay kitaabkani silsilad ka mid a qaababkii culimada muxadisiintu ay axaadiidta nabiga calayhi الsalaatu wasalaam u kulmiyeen kadibna dadka ay ugu soo gudbiyeen oo waxaa la ogsoon yahay xadiiska diiwaangelintiisu xilli hore ayay bilaabantay oo xilligii nabiga calayhi الsalaatu wasalaam ayay bilaabantay sida uu tilmaamayo xadiidkii اktubuu liabi shaah iyo iituunii aktubu lakum kitaaba laa tadiluu bacdahu abada axaadiis badan waxay tilmaamaysaa in waxa weeyaan xadiiska in la qoro oo la diiwaan geliyey kadibna waa la diiwaan geliyey sidaasuu waxa weeye xadiiskii u faafay xilligii taabiciintana waxay lahaayeen suxuf bay lahaayeen kadibna sidaasay usoo socotay waxaa la alifay kutub kala duwan oo qaabab kala duwan la soo bandhigaya xadiiska nabiga calayhi الsalaatu wasalaam qole kulmiye abwaabta kulmiyey sida waxa weeyaan ibnu jurayd iyo macmar ibni rashid iyo ibn lmubaarak iyo nimanka la midka ah oo culimmada ay ku tilmaamaan nimankii ugu horeeyey ee xadiidka nabiga calayhi الsalaatu wasalaam abwaabta ku kulmiyey waxaa soo baxay culimo ka dambayso kala soocay axaadiista صaxiixa iyo daciif bukhaari iyo muslim iyo ibnu khusayma iyo culimada la midka ah oo ku gaabsaday axaadiista صaxiixa oo keliya waxaa soo baxay culimo sunan alifay oo u qasdiyey axaadiista fuqahadu ay daliishadaan ama صaxiix ha noqoto ama daciif ha noqoto culimo inoo kulmisay culimadii noocyo kala duwan oo aada iyo aada u badan bay axaadiisti u alifay waxaa ka mid a noocyadaas in culimada qaar inoo alifeen axaadiis khaas ku ah axkaamta khaas ku ah sida cumdat اlaxkaam iyo buluq lmaraam iyo adilada lamidka kutubta lamidka waxaa soo baxay noocyo fawaa-id la yidhaahdo oo nin waliba safaradii uu gelayey ee gobollada iyo magaalooyinka uu isaga gala gooshayey axaadiistii uu culimadiisa ka qaadanayay asaaniidda lahayd axaadiisuu ka soo xushay oo uu ku magacaabay fawaa-id ayaa waxaweye culimo badanna kutub ka alifay waxaa ka mid a noocyada xadiiska nabiga calayhi salaatu wasalaam looga alifayo iyadoo dadka loo khidmadaynayo axaadiistana loo soo dhawaynayo noocan imaam nawowi uu kitaabkan uu ka alifay oo ah alarbacuuna anawawiya fi mabani lislaam axaadiista arbaciinka ah ee waxa weeye nawawiya yani nawa nawa loo nisbeeyey waa magaaladii imaamu nawowi uu dhashay axaadiistaas oo ku saabsan fii mabaani islaam islaamka mabaanidiisa ama arkaantiisa ama qawaaciddiisa waaweyn ku dhisan ayuu waxa weye shiku halka inagu kulmiyey fanka arbaciinaadka la yidhaahdana kutubta laga alifay aada iyo aad bay u badan tahay imaamu nawowi raximah اllahu tacaala ayaa inoo tilmaami doona wax ka mida oo aynu ku tacliiqin doonaa qaababka culimmadu ay ku doorteen arbaciin inay alifaan sababta ku kaliftay iyo ujeedooyinka laga leeyahay iyo qaybsanka kutubtaasi ay u qaybsanto waa mawduucaad u ballaaran weeye imaamu nawowi raximah اllahu tacaala muqadimadiisa wax ka mida ayuu ku tilmaamay iyada ayaynu insha allahu tacaala ku bilaabanayna waxau ihi nawowi raximah اllahu tacaala alxamdu mahad dhammaanteed waa muqadimada wey jinsiga mahadi lilaahi ilaahay buu u sugnaaday rabbi اlcaalamiina caalamiinta rabbigooda ahaa qayuumi الsamaawaat allihii maamulayay samaawaadka ee shuruuntooda uqumayay iyo wاlaraadiina dhulalka ilaaha shuruuntooda uqumaya ayaa waxa weeyaan ahaaday ama mahadi u sugnaatay mudabiri اlkhalaa'iqi khalaa'iqda allihii maamulayay ajmaciin xaalay yihiin kuwa dhan baaciثi الrusul allihii soo diray rususha salawaatu اllahi wasalaamuhu calayhim nabadgelyo iyo ammaani dushooda ha ahaato ila almukalafiina mukalafiinta loo soo diray lihidaayatihim si ay u hanuuniyaan wa bayaani sharaa'ic اddiin diinta shareecooyinkiisa iyo axkaamtiisa inay caddeeyaan bidalaa'il اlqaطciya adilada qaطcigana ay ku caddeeyaan wa waadixaati اlbaraahiin iyo xujooyinka kuwooda cadcad inay waxa weeyaan axkaamta ay ku caddeeyaan axmadu waxaan ku mahadinayaa calaa jamiici nicami nicmooyinkiisa oo dhan baan allah ku mahadinaya wa as'aluhu waxaan weydiisanaya almaziida inuu ii ziyaadiyo min fadlihi fadligiisa ayaan weydiisanaya wa as'aluhu waxaan weydiisanayaa almaziida ziyaado oo min fadlihi fadligiisa ahaatay iyo wa karamihi waxa weeye deeqsinimadiisa ahaatay ayaan weydiisanaya yacni waxa uu igu deeq igu deeqay wa ashhadu waxaan ka markhaati kacayaa an laa ilaaha mid xaq lagu caabudaa inaanu jirin ila allah ilaahay mooyaane alwaaxidu allahaasoo keli ah alqahaar allihii wax khasbeeyey ee dirqinayay addoommada alkariimu allihii deeqda badnaa alghafaaru dembi dhaafka badnaa wa ashhadu waxaan ka markhaati kacayaa ana muxameda moxamed cabduhu addoonkiisii inuu yahay wa rasuuluhu rasuulkiisii inuu yahay waxabiibuhu kii uu jeclaa uu yahay wakhaliiluhu kii uu aadka usii jeclaa inuu yahay xabiib iyo khullo waa laba marxaladood oo maraaxisha jacaylka ka mid ah oo waxaa sii xeel dheer khullada oo khulladu waxay tahay marxalada ugu dambaysa ee tobnaad ee waxa weeye cid la jeclaado walidaalika waa kii lahaa shaacirku qad takhallalti maslaka aruuxi mini walida sumiya alkhaliilu khaliila yani waxaa laga soo qaatay qofku sida uu qofka u jeclaaday ilaa aada moodo inuu dhex galay halka uu sida uu u jecel yahay iyo jacaylkiisa u gaarsiisan yahay walidaalika imaamu nawowi labadaba mutaraadif buu isaga dhigay laakiin in nabiga calayhi salaatu wasalaam lagu soo koobo mansilatu lmaxaba culimadu waa naqdiyeen oo in la yidhaahdo nebigu waa xabiibu rabbi alcaalamiin oo keliya ta noocaasa waa laga habboon yahay waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam waa khaliilu rabbi alcaalamiin waa kay nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam xadiidkii jundub ibna cabdillaah ee waxa weeye muslim ku sugnaa uu yihi faina allaha qad ittakhadanii khaliila inii abra'u ila allah an yakuuna minkum lii khaliil faina allaha qad ittakhadanii khaliila nabigu uu leeyahay waxaan ka beri noqonaya inaan khaliil idinka samaysto yacni qofaan aada u jeclaabo inaan idinka dhex samaysto ilaahay baan beri uga noqonaya waayo ilaahay baan waxa weeye khaliil ka dhigtay waa haddii laga eegayo nebigu cidda uu jeclaanayo laakiin saxaabadu waxa khaliilkooda ahaa nebiga ayaa ahaa sala allahu calayh wasalam walidalika abi dar iyo abu darda iyo abu hurayra iyo saxaabo badan axaadiista waa ku aragteen iyagoo leh awsaanii khaliilii ama samictu khaliilii sala allahu alayhi waalihi wasalam yani kulladaa waxaa laga wadaa saxaabadii baa jacaylka ay nebiga jecel yihiin tilmaamay ta nebigu uu diidayaan calayhi salaatu wasalaam waxa ay tahay isagu cidda uu jeclaanaya inuu yahay waxa weeyaan allah subxaanahu wa tacaala jacaylka gaarsiisan khullada gaarsiisan afdal lmakhluuqiin makhluuqiinta kii ugu fadliga badan ah almukaramu kii lagu sharfay bilqur'aani alcasiiz qur'aanka sharafta badan almucjizati ee mucjizadii ahaa almustamirati waxa weeye daayimaysay calaa tacaaqubi isiniin sanawaadka iska daba imanaya sida la yidhaahdo almucjizatu alkhaalida mucjizada yani abadiga ah oo ilaa qur'aankan dadka laga rafcinaya laabahooda ilaa qiyaami saaca waa mucjizo baaqiyo wa bisunani almustaniira iyo sunnooyinkii wax ifinayay lilmustarshidiina kuwa waxa weeyaan hanuunka dalbayana iftiinka u noqonayay almaqsuusi nabigii lagu gaar yeelay bijawaamici alkelim kelmadaha macnayaasha badan xambaarsan ee kulminaya nebigii lagu gaar yeelay wa samaaxat iddiin iyo diinta waxa weeya fudud nebigii lagu gaar yeelay almaqsuusu bijawaamici alkelim waa daraacatu istihlaal axaadiistan uu inoo tilmaamayo ayuu wuxuu inoo sheegayaa inay tahay jawaamicu lkelim waana waxa u qastiyay imaamu nawowi walidalika waxaa ku sugan muqadimada waxaa loo yaqaano daraacatu listihlaal yacni muqadimada inaad ku tilmaanto waxa aada ka hadli doonto waxa uu yahay waa daraacatu listihlaal baa la yidhahda wa samaaxat iddiinna waxaa loogu gaar yeelay nabiga calayhi salaatu wasalaam sida la ogsoon yahay diimihii hore culays baa saarna wayadacu canhum israahum waalaqlaal alatii kaanat calayhim sida allah subxaana wa tacaala uu tilmaamay diintanina waxa weeye sida nabigu tilmaamay bucitu bilxaniifiyati samxa waa diin la fududeeyey salawaat llah ammaanta ilaahay dushii salawaat ullahi ammaanta ilaahay wa salaamuhu nabadgelyadiisu calayhi nabiga dushiisa ha ahaato wa calaa saa'iri nabiyiin nebiyiinta kalena dushooda ha ahaato wa aali kullin dhammaan ambiyada mid kastoo ka mida aalkiisa dushiisa ha ahaato yacni kulli nabiyiin tanwiintaasi waa tanwiin alciwad waxayna id ka tahay waxa weeye mudaafun ilayhi ay wa aali kulli nabiyiin nebiyiinta dhammaantood aalkoodana nabadgelyadaas iyo ammaantaas iyo naxariistaasi dushooda ha ahaato wa saa'ir asaalixiin saalixiinta kale dhammaantoodna waxa weeye dushooda ha ahaato ama bacdu intaa dabadeed faqad ruwiina waxaanu ka warinay can caliyi bni abi aalib ruwiina in la shado ayaa fiican oo ujeeddadu ay tahay waxaana looga wariyey alxaafid cabdulqani naabulsi ayaa waxa weye kitaab ka alifay uu kaga hadlayo macnaheeda iyo dabdigeeda uu kaga hadlayo ruwiina waxaa nalooga wariyey oo bimacnaa nalooga soo xigtay oo nalooga sheegay waayo sanadkii imaamu nawowi saxaabadan uu ku gaarhayo ma sheegin sidaa awgeed waxa uu leeyahy faqad ruwiina waxaa nalooga wariyey can caliyi bni abi aalib wa cabdillaahi bni mascuud wa mucaadi bni jabal وأbي الdرداء وبن عمر وبن عbاس وأنس بن مالك وأbي هريرة وأbي سعيid الخdري رضي الله عnهم أجمعين من طرق أسانيد kaثيiraaت badan برiواayaaت riwaayooyin متaنaوiعaaت kala duwan waxaana looga wariyay أنa رasuuل الله صلى الله عليه وaله وسلم qاala inuu yihi maن xaفظa ninka u xifdiya عalى أmتيi umadayda أربعيiنa xadيiثا aفartan xadيiث oo min amri diiniha waxa weeye diinteeda shanigeeda ka mida oo diinteeda ku saabsan bacatahu allahu tacaala ilaahay wuxuu soo saaraa yowma alqiyaama maalinta qiyaamo fii zumrati alfuqahaa'i waalculamaa isagoo kooxda culimada iyo fuqahada ka mida ayuu waxa weye maalinta qiyaamo soo baxaa wa fii riwaayatin riwaayo kale waxaa ku sugan bacatahu allahu ilaahay wuxuu soo saaraa maalinta qiyaame faqiihan caalima isagoo faqiiha oo caalima ayuu ilaahay maalinta qiyaamo soo saara waa ninka afartan xadiid ummaddan intuu u xifdiyo waxa weeyaan u gudbiya wa fii riwaayati abi darda waxaa ku sugan wa kuntu lahu waxaan u ahaadaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo shaafican mid u shafeeco qaada wa shahiidan iyo mid waxa weeyaan u markhaati kaca ayaan ahaanayaa wuli nabigu calayhi الsalaatu wasalaam wa fii riwaayati bni mascuud waxaa ku sugan riwaayo waxaa looga jeedaa xadiid baa looga jeedaa waayo sida culimada musطalaxu ay tilmaamayaan haddii waxa weeyaan صaxaabigu uu xadiis soo wariyo waxaa la yidhahdaa xadiis baa la yidhahdaa isku lafdi ma haba noqdo laakiin صaxaabiga xadiiskiisa laf ahaantiisa haddii alfaadiisu ay kala duwan tahay ama riwaayaatkiisu ay kala duwan yihiin waxaa la yidhahdaa wa fii riwaayatin baa la yidhahdaa walidalik hadda nawowi waxa uu u wataa wa fii xadiidi ibni mascuud xadiidkii ibni mascuud waayo wuxuu soo sheegay abidarda iyo saxaabo kale ayuu soo sheegay saxaabigii hadduu isbedelo xadiis buu noqonaya xagga isilaaxa muxadisiinta laakiin xagga matniga haddii aynu ka eegno matnigu isku mid buu noqonayaa alfaadaasina riwaayaad bay noqonayaan lafdiga ibni mascuud waxa uu ahaa qiila lahu ninka afartan xadiis ummadda u xifdiya usoo gudbiya waxaa lagu yidhaahdaa maalinta qiyaamo udkul ka gal jannada min ayi udkul gal min ayi abwaabi aljanna jannada albaabadeeda mid kastoo ka mida oo shiita aad doonto yacnii albaabada jannada ee sideedda ah kii allaale kaad doonto ka gal oo ikhtiyaar baa la siiyaa ayuu xadiiskaasina tilmaamaya wa fii riwaayati ibni cumar waxaa ku sugnaa kutiba waxaa lagu qoraa qofkaas fii zumrati alculamaa'i culimada kooxdooda inuu ka mid yahay waxushira waxaa lala kulmiyaa fii zumrati shuhadaai dadka shuhaadada ah ee jidka alla u dhimanaya ayaa lala kulmiyaa imaamu nawowi marka uu inoo tilmaamay xadiiskaas oo uu ina fahansiinayo waxa ugu gaabsaday afartankan xadiis ayuu inoo tilmaamayaa xadiiskan haddaba la sheegayaa xukunkiisu muxuu yahay wuxuu ihi waitafaqa alculamaau culimmadu waxay isku waafaqeen waitafaqa alxufaaru xufaaddu waxay isku waafaqeen calaa annahu xadiidun daciif xadiiskaasi inuu yahay xadiid daciifa inuu yahay oo nabiga calayhi salaatu wasalaam aan ka sugnayn wain kadurat haba badato turuquhu asaaniiddiisu haba badato yacnii saxaabo badan ha laga soo wariyo saxaabadaa badan asaaniid badan oo kala duwan ha lagu gaadhay oo xadiiskaasi turuq badan iyo saxaabo badan haba yeesho laakiin culimadu waxay isku waafaqeen xadiiskaasi inuu daciif yahay waana sida culimadu ay u badan yihiin ijmaac ma aha oo shiikha silafi la yidhaahdo abi tahir asilafi isagu waxa uu tilmaamay kitaab arbaciina inta uu kulmiyey ayuu waxa uu tilmaamay xadiiskaasi inuu yahay xadiis culimadu ay saxiixiyeen oo culimada agtooda ka sugan ayuu tilmaamay taana culimadu waa ku naqdiyeen waxaana la tilmaamay ujeeddadiisu inay tahay culimadii ka horeysay ee ka badnaa ee mutaqadimiinta ahaa maadaama xadiiska ay ku dhiseen oo xadiiska ay ku camal faleen oo afartankaa xadiis ay kulmiyeen ayuu ka fahmay culimadu inay saxiixiyeen laakiin waxaa la tilmaamay culimadu inaanay saxiixin oo sida nawowi tilmaamay culimadaa xitaa aliftay badankoodu ama siday u dhan yihiin waxay tilmaameen inay daciif tahay silafi shiikha la yidhaahdo ayuunbaa tilmaamay xadiiskaasi inuu saxiix yahay laakiin culimada kale waxay yihiin qayb kaba aamustay oo aan kaba hadal iyo qayb tilmaamay xadiisku inuu daciif yahay sida imaamu nawowi oo kale daara qutni xaafidka la yidhaahdo waxa uu tilmaamay waxa uu ihi culimadu waxay u alifeen arbaciinka iyadoo xadiiskiisu uu daciif yahay macnaha guud oo ah xadiidka nabiga calayhi الsalaatu wasalaam in la gudbiyo ayay waxa weeyaan u qaateen waana tanawowi uu tilmaami doono insha allahu tacaala wuxuu ihi waqad sanafa alculamaau culimadii way alifeen radia allahu canhum ilaahay aa ka raali noqday fii hada albaabi baabkan yani baabka arbaciinaadka ku saabsan maa laa yuxsaa waxaan la koobay oo min almusanafaati musanafaadka ka mida culimada in la yidhaahdo radia allahu canhum waa khilaafu lisilaax wax mamnuuca ma ah laakiin waxay khilaafsan tahay sida musalaxa ama culimadu ay caadaystay bay khilaafsan tahay in dadka ahlucilmigaa la yaha radia allahu canhu saxaabada ayaa lagu yaqaanaa in la yidhaahdo radia allahu canhum culimada kalena in la yidhaahdo raximahum ullah sidaasa ay caadadu tahay haddii la khilaafana laa mushaaxata fi lisilaax wey wax dhibi kuma sugnaa waxa uhi nawowi culimadu kutub badan bay ka alifeen arbaciinaat fa awalu man calimtuhu ka ugu horeeya ee aan ogaaday صanafahu alifay kutubta arbaciinka cabdullahi bn اmubaarak almarwazi abu cabdillaah imaamka la yidhaahdo ayaa waxawey ugu horeeyey oo wuxuu dhintay boqol iyo labiyo sideetankii hijrada ayuu dhintay waxaa ku xiga moxamed bnu aslam atuusi alcaalim الrabbani ninka caalimka ah ee lahaa mustakraj calaa sunani الtirmidi ayaa isaguna ku xigay uma axasan bnu ibnu sufyaan annasawi ama annasaa-i labada nisbaba waa loogu nisbeeyaa ayaa kusii xigay wa abu bakrin alaajuri shiika la yidhaahdo ayaa isaguna kusii xigay wa abu bakrin moxamed bnu ibraahim alasbahani wadaara quطni wاlxaakim wa abu nucaym alasbahani wa abu cabdiraxmaan asulami wa abu saciid almalini وأbو cثmاn الصاbوني وcبd اللh بن محمد الأنصاrي وأbو bكr الbyhqي oo laba arbaciin leh الكbrى والصغرى iyo وkhلائq khلائq laa يxصwna aan la soo koobayn oo min المتqdimiina متaqdimiintii ahaada iyo والمتأhiriina kuwii dambaba ahaada oo ilaa xilligan aynu joogno ayaa culimada nooli ay alifaan kutub ka hadlaysa arbaciinaadka ka hadlaysa wuxuu hi imaam النawwي wqad istakhartu اllaha tacaala ilaahay baan wanaag weydiistay oo istikaaro weydiistay fii jamci arbaciina xadiian afartan xadiid inaan kulmiyo iqtidaaan anoo ku dayanaya bihaulaai aimati alaclaam aimadaas aclaamta ah ee buuraha ah ee waaweyn anoo ku dayanaya iyo wa xufaad lislaam culimadaa waxa weeyaan muslimiinta iyo islaamka xufood xufaaddoodii ahaaday anoo ku dayanaya ayaa waxaan ilaahay weydiistay inaan afartan xadiid kulmiyo waqad itafaqa alculamaau culimmadu waxay isku waafaqeen cala alcamali bilxadiidi اdaciif xadiidka daciifka in lagu camal falo fii fadaa'ili اlacmaal fadaa'il acmaalkana in lagu camal falo xadiidka daciifka ee nebiga aan ka sugnaan ayaa culimmadu isku waafaqeen maca haada iyadoo taa lala qabo yani iyadoo lala qabo culimadu inay isku waafaqsan yihiin xadiidka daciifka in la daliishanayo fadaa'ilulacmaalka ama la cuskanayo iyadoo sidaa tahay haddana falaysa ictimaadii cuskashadaydu ma aha calaa hada alxadiid xadiidkan aan uga cuskan maayo yani xadiidkan aan soo tilmaamay inuu daciif yahay cuskan maayo bal calaa qowlihi sala allahu alayhi wasalam hase yeeshee waxaan cuskanayaa qowlkii nabiga calayhi asalaatu wasalaam fi laxaadiidi asaxiixa axaadiistii saxiixa idda uu ku tilmaamay liyuballigi ashaahidu ka joogaa ha gaadhsiiyo oo minkum idinkaydi ka mid a alghaa'iba ka maqan ha gaadhsiiyo ama ha noqdo qofkii xilligii nabiga calayhi asalaatu wasalaam xadiiska ka maqlayay ee saxaabadii ka maqnayd majliskaa nabiga calayhi asalaatu wasalaam gaadhsiinaya ha noqoto ama qofkii waxa weeye ummaddii ka dambaysay gaadhsiinaya ha noqoto xadiiska noocaasee tilmaamaya xadiidka nabiga calayhi الsalaatu wasalaam in la gudbiyo oo cumuumaada baan daliishanaya wa qowluhu salى اllahu alayhi wasalam iyo qowlkii nabiga ayaan daliishanaya uu yihi min xadiidi zayd ibni arqam wa min xadiidi zayd ibni haabit radia allahu canhu nabigu uu yihi nadara allahu ilaahay wejigiisa ha iifiyo imra'an qof samica maqlay maqaalatii hadalkayga iyo xadiiskayga maqlay fawacaahaa weeleeyey oo fahmay faaddaahaa u gudbiyey kamaa samicahaa sidii uu u maqlay waxa weeyaan u gudbiyey xadiiskaasina isaguna waa xadiis saxiixa wey iyo axaadiista kale tilmaamaysa in axaadiista nabiga calayhi الsalaatu wasalaam iyo cilmigaba la gudbiyo sida xadiidkii abi saciid balliguu canii walow aaya iyo axaadiista la midka imaamu nawowi raximah llahu tacala halkan wuxuu inoogu tilmaamay sababta uu u alifay kitaabkan arbaciinka ah ayuu tilmaamaya wuxuu inoo tilmaamay sababta mashhuurka ah oo ah culimo badani inay ku dhiseen xadiidka arbaciinkaa inaanu isagu ku dhisin oo aanu cuskan ta noocaasa uu iska fogay waayo culimo kale ayaa iyagoo axaadiista imaamu nawowi uu tilmaamay in laysku waafaqay inay daciif tahay iyagoo daliishanaya wax ku dhisay kadibna alifay kutubta arbaciinka waa sabab ka mid a asbaabta culimadu ay u alifaan kutub alarbaciinaat oo waxa weeya boqol iyo ka badan ah aada u badan sababtaa imaam nawowi iska daayay wuxuu inoo sheegay sabab labaad oo ah inuu uga jeedo xadiidka nabiga calayhi الsalaatu wasalaam inuu gudbiyo xadiidka nabiga calayhi الsalaatu wasalaam inuu gudbiyo adilan wuu soo daliishaday laakiin ishkaalka ku imanaya waxa uu yahay haddii axaadiista nabiga calayhi الsalaatu wasalaam la doonaya in la gudbiyo imaamu nawowi oo maxaad ugu gaabsatay arbaciin oo keliya taana jawaabteedii uu ka jawaabay waxa weeye iqtidaءa bihaaulaaءi اlaclaam culimadaa waaweyn laga soo bilaabo cabdullaahi bn اlmubaarak ilaa xilligiisii culimadaa badan ee soo alifaysay maadaama ay noqotay jaadatan masluuka wadda la qaado oo waxa weeya culimadu ay isla yaqaanaan maadaama ay noqotay culimadii salafkuna ay samaynayeen anoo kuwaa ku dayanaya ayaan ugu gaabsaday afartanka xadiis waataynu soo tilmaanay daara qudni laftiisu in inuu yihi culimada in badan oo ka midi waxay yidhaahdeen waxa ay sidaa u sameeyeen oo xadiiska ay u cuskadeen iyagoo ku dhisaya axaadiista cumuumkaa oo ah sunada nabiga calayhi الsalaatu wasalaam in la gudbiyo laba sababood baynu halkaa ku hadnaa qolo ku dhistay xadiidka daciifka ah iyo qolo labaad oo ku dhistay waxa weeya ku dayasho culimadii lagu dayanayo ninka maanta alifayaana wuxuu u alifayaa inay tahay nooc ka mida noocyada xadiidka nabiga calayhi الsalaatu wasalaam wax looga alifo alarbacuuna xadiiثa fii baabi kada qofku inuu alifo waxay iska noqotay wado masluuka ah iyadoo qofku aan uga jeedin xadiiska daciifka isagoo ku dhisay sabab saddexaad oo aan mashhuur ahayn baa jirta oo ah bacdu ahli اlcilmi inay ku dhiseen xadiidkii bukhaari ku sugnaa min xadiidi cabdillahi bni camr bn اlcaas radia allahu tacaala canhuma nabigu inuu yihi calayhi الsalaatu wasalaam arbacuuna khaslaة aclaahuna manixaة اlcanzi ma min caamili yacmalu bihina rajaءa mawcuudiha wa tasdiiqa hawaabiha ilaa adkhalahu allahu biha aljanna shiikha la yidhaahdo asarmari alxambali oo culimada xanaabilada ka mid a waxa uu leeyahay kitaab arbaciina buu leeyahy muqadimadiisa waxa uu ku sheegayaa oo kitaab matbuuca wuxuu ku sheegayaa inaanu arbaciinkan aanu ku u alifin isagoo ku dhisaya axaadiista daciifka ee hadda aynu tilmaanay laakiin waxaan u alifay buu leeyahay inaan tilmaamayo waxa weeyaan xadiiska صaxiixa ah ee nabigu uu tilmaamay waxa weeyaan afartan khasladood oo waxa weeyaan neefka ariga ah caanihiisa bixintiisu ay ugu sarayso inta kalena ay ka hoosayso afartankaa khasladood ayaan ku kulminayaa wuxuuna u bixiyey alarbacuuna صaxiixa fi ma duna almaniixa ayuu u bixiyey walidaalika waxaynu helaynaa culimada qayb ka mida oo kutub arbaciina aliftay laakiin aan ku dhisin xadiidkan daciifka ah culimo ay ku dayanayaanna aan ku dhisin laakiin ku dhisaya maxay waxa weeye xadiis saxiixa wuxuu imaam nawowi raximah llahu tacaala kaloo inoo tilmaamay in culimadii ay isku waafaqeen xataa haddii xadiisku uu daciif yahay in xadiiska fadaa'il acmaalka loo daliishanayo waayo xadiiskan aynu haynaa waa fii baabi fadaa'il اlacmaal ninka afartan xadiis ummadda u xifdiya u gudbiya inuu maalinta qiyaame ilaahay albaabada jannadoo dhan loo furayo oo kuu doono ka gelayo in lagu soo xashrinayo culimada iyo fuqahada inuu ka mid yahay iyo wixii la mida waa baabu lfadaa'il haddii baabulfadaa'il ay tahayna culimadu waxay isku waafaqsan yihiin xadiidku haddii uu baabulfadaa'il yahay in lagu camal falaa wax dhibi inaanay ku sugnayn laakiin bushi waxa uu ku sugan yahay itifaaq masalada kuma sugnaa oo sidaa imaamu nawowi tilmaamayo masaladu masalo laysku waafaqsan yahay ma aha muxadisiinta qaar baa waxay leeyihin xadiisku haddii uu daciif yahay في فضائل الأعماal waa lagu cmل فalaa لaakiin شhuruud baa lagu cmل falaa شhuruudda waxaa ka mida وlaa إdaa يشتد ضacفu ضacfigu inaanu شhadيid ahayn فيi فadaaئل الأعmaalna inuu yahay أفل caamana inuu hoos gelay oo xadيiثka ضaعيifka ahi aanu ahayn laftiisa أفل caama aanu ahayn yaعnي inuu adilo kalo cmuumaada hoos gelayo shuruuddaa haddii la helo ayaa loogu camal falayaa culimada banaynaysa sidaasay leeyihin culimo kale waxay leeyihiin muطlaqanba xadiisku haddii uu daciif yahay oo dacfigiisu uu sugnaado oo xitaa waxa weeye shadiidu dacfiba yaanu noqon dacfigiisu ha fududaado in lagu camal falaa sax maaha bay yidhahdeen waayo waxay yidhaahdeen lianna fi صaxiixi gunyatan can اضaciif bay yidhaahdeen kii sugnaaday waxaa inoogu sugan filnaansho aynu kaga filnaanayna kii daciifka ah maadaama qawaacid culimadu ay noo dejiyeen qawaaciddaasina la isla qaatay xadiiskii qawaaciddaasi sugtayna waa lagu camalfalayaa ama fadaa'il ha noqoto ama axkaam ha noqoto xadiidkii khilaafana ee daciif noqdana la daliishan maayo iyadoo aan loo kala eegeyn ma shadiid baa ma fadaa'il baa mise ma aha sideeda ayaa loo celinaya culimaa sidaa qabta walidaalik itifaaq masalada kuma sugnaa sida imaamu nawowi raximah llahu uu tilmaamayo imaamu nawowina bacdu ahli اcilmi waa ku intiqaadaan inuu waxa weeyaan itifaaqa si fudud usoo naqliyo oo bacdu ahli اlcilmi waxay yidhaahdaan nawowi itifaaqiisa waa la yska hubiyaa tadciifka ibn اljawzi waa la yska hubiyaa taصxiixa xaakimna waa la yska hubiyaa saddexdaaba waa la yska hubiyaa nawowi ibn cabdilbarna waa la mid ijmaacaatu ibn abd ibn cabdilbar isaguna waa la mid ijmaacay soo naqliyaan waa la yska hubiya xaakimna xadiisku saxiixiyo waa la yska hubiya axaadiis badan baa lagu khilaafo u saxiixiyey bal laga yaabo axaadiis mawduuc gaashiisan ayuu waxa weeye saxa ku tilmaamay ibnu ljawsina axaadiista uu daciifii mawduuc ku sheega waa la yska hubiya oo waxa weeyaan dee axaadiis saxiixu muslimka ku sugan ayaa uu gaarsiiyey inay mawduuc tahay oo makduub cala nabiy sala allahu alayh wasalam inay tahay uu ku tilmaamay sida naadimka uu yidhi wamin gariibi ma taraahu faclamii fiihi xadiidu min صaxiixi muslimi waxyaabaha ibnuljawsi lagula yaabaya waxaa ka mid ah inuu xadiis صaxiixu muslimka ku sugan uu ku tilmaamay inuu mawduuc yahay wuxuu hi shiiku nawowi raximah اllahu tacaala isagoo inoo tilmaamaya culimada arbaciinka jamcisay wuxuu hi uma min alculamaa intaa dabadeed culimada waxaa ka mid ah man jamaca alarbaciina fii usuul اddiin qolo kulmisay arbaciin yacni afartan xadiid qolo ku kulmisay fii usuuli اddiin usuusha diinta yani baab alcaqaa'id culimo waxa way ku kulmisay wayna badan yihiin aajuri baa ka mid ah imaamu اlbayhaqi baa ka mid ah oo waxa uu leeyahay alarbacuuna alkubraa kitaab la yidhaahdo oo uu ku kulmiyey baabka caqaa'idda uu ku kulmiyey iyo alarbacuuna suqra oo uu ku kulmiyey baabka fadaaisha uu waxway ku kulmiyey usuul اdiin culimo ka aliftay alarbacuuna xadiiثa fi اlictiqaad ama fi ru'ya ama fii baabi min abwaab اlictiqaad waa la soo elayay wa bacduhum bar culimadii ka mid ahi fi lfuruuci furuucda ayay ka alifeen baab abwaabta fiqiga ka mida ayay waxay u kulmiyeen afartan xadiis bay u kulmiyeen wbacduhum fi ljihaad bacdi culimadii ka midana arbaciin bay kulmiyeen jihaadka ku saabsan alarbacuuna fi ljihaad wa bacduhum fi zuhdi qayb kalena zuhdiga ayay waxa weeyaan arbaciin axaadiista zuhdiga ka hadlaysa ayay afartan ka soo xusheen wa bacduhum bar kaleo culimadii ka mid ahi fi laadaab aadaabta ama ha noqoto guud ahaan aadaabta ha noqoto ama baab aadaabta ka mida sida xishoodka iyo deeqsinimada iyo wixii la mid a ha noqoto ayay iyaguna ka alifeen wa bacduhum barhkoodna fi lkhutab khudbadihii nabiga calayhi salaatu wasalaam ayay iyaguna afartan waxa weeye khudbadood oo xadiid ay kulmiyeen wa kulluhaa waxaa la soo sheegay dhammaantood maqaasidu saalixa waa niyooyin iyo ujeedooyin wanaagsan radia allahu ilaahay ha ka raali noqda can qaasidiiha kuwii u qasdiyey ilahay ha ka raali noqdo halkaa wuxuu ku tilmaamayaa imaamu nawowi culimadii aynu soo tilmaanay laga soo bilaabo cabdullaahi bn mubaarak ilaa culimadii ugu dambaysay ee hadda joogtay in culimadaasi ay waxa weeye qaabab kala duwan ay u alifayeen arbaciinaad ilaa bacdu ahli اlcilmi ay aada iyo aada ugu tafanuneen oo waxa weeya qaabab cajiiba oo la yaab leh ay waxa weeye keeneen oo mid waliba qaab cusub intaa uu keeno uu muqadimada leeyahay lam usbaq ilayh qaabka noocan ee arbaciinka aan u alifay la igama horeyn uu leeyahay waxaa ka mid ah ninkii waxa weeye jamciyey alarbacuuna albuldaniya oo uu leeyahay waxaan ku kulminayaa kitaabkayga afartan xadiis afartankaa xadiis waxaan ka qaatay oo shiikh iigu ah afartan shiikh oo kala duwan yacni xadiis walba shiikh baan u leeyahay afartankaa shiikh mid kastoo ka midi qabiil buu ka dhashay laba isku qabiile laga soo heli maayo afartankaa shiikh waxay gelayaan afartan saxaabi bay gelayaan afartankaa saxaabi mid waliba waa qabiil qabiil buu ka soo jeeda afartanka matnina mid waliba baab buu ku saabsan yahay oo laba isku baaba la soo heli maayo sidaas ayaa bacdu ahli اlcilmi ay gaadheen kuwo kalena way kasii badbadiyeen oo waxay gaadheen in waxa weeyaan afartankaa shiikh ee afartankan qabiil kala ah afartan magaalo inay kala joogaan midi inaanu mid magaalo la joogin waxa waxay ugu talagaleen dadka inay waxa weeyaan noocyo kala duwan inay cilmiga ugu siib ugu soo bandhigaan iyo inay kutusaan awoodda iyo xifdiga ay leeyihiin yacni ninka sidaa wax u soo xulaya ogsoonow inuu hayo kumanaan xadiis iyo kumanaan shiikh inuu hayo taasaa waxay u saamaxday inuu sidaa usoo kala xusho welibana ogsoonow axaadiistaasi ma aha axaadiis sadaynu hayna ee feedhawanayaashan hadda qof waliba iska soo iibsanaya u xulanaya may ahayn ee nin waliba waxaa laga yaabaa halka xadiis wuxuu u aadayey masaafo aada iyo aada u fog ayuu u dooninaya muddo soddon sano ah ama konton sano ah natiijadii uga soo baxday ayuu kaaga soo xulayaa baabka noocan imaamu nawowi tilmaaman buu uga jeedaa laakiin waxaan doonayaa inaan tilmaamo qaababka loo alifayo inay aada iyo aad waxa weeyaan u badnayd oo noocyo kala duwan oo tusaalayaal ka mid aynu tilmaanay inay culimmadu u alifeen ayaa waxa weeye kutubtaasina wax matbuuca oo la taabacay oo la hayo ayay leeyihiin iyo kutub makhtuuta oo weli caalam makhtuuaadka ah oo aan la taabicin laakiin jooga iyo kutub mafquuda oo dadkii culimmada ahaaye tegay loo nisbaynayo laakiin hadda caalamka aan lagu hayn oo la waayey intaba waa leeyihi wuxu uhi imaamu nawowi raximah llahu tacaala waqad ra-aytu waxaan arkay jamca arbaciina afartan inaan kulmiyo ahama min hada kullihi kaa la soo sheegay dhammaantii ka muhiimsan wahiya iyaduna arbacuuna xadiian waa afartan xadiis inaan kulmiyo mujtamilatun arbaciinkaasoo koobaabsanaya calaa jamiici dalik waxyaabaha la soo sheego o dhan hadday caqiide tahay hadday fiqi tahay haddii ay aadaab tahay haddii ay zuhdi tahay abwaabta diintoo dhan afartan kulminaya ayaa waxa weeye halkan isugu keenaya sidaasuu leeyahay way ka muhiimsan tahay ama kitaabkaygu waa ka muhiimsan yahay waxa weeye kutubtaa kale oo kitaabkii ku saabsanaa jihaadkoo keliya ku saabsanaa iyo kitaab masaa-isha diintoo dhan ku saabsan waxa weeyaan isku qiimo iyo isku wasni ma aha wuxu uhi shiiku wa kullu xadiiin xadiid dhammaantii oo minhaa axaadiidta ka mida arbaciinka ah qaacidatun waa sees ama waa qaacido cadiimatun weyn oo min qawaacid diin qawaacidda diinta ka mida waqad wasafa alculamaau culimadu waxay ku tilmaameen kula xadiiin xadiid dhammaantii oo minhaa axaadiidta ka mida biana madaara alislaam islaamku inuu ku wareegayo calayhi dushiisa ayay culimmadu tilmaameen aw ama huwa xadiidkaasi nisfu lislaami islaamka badh inuu ka yahay ayay culimmadu tilmaameen aw huluuhu ama saddex meeloodoo meel diinta islaamka haddii loo qaybiyo meel ka mida inuu yahay iyo wanaxwa dalik iyo taa wixii la mida sida in la yidhaahdo rubiciisa iyo wixii la mida ayuu waxa weye tilmaamaya wuxuu uhi shiiku uma altazimu intaa dabadeed waxaan iltizaamaya oo aan isku waajibinaya fii hadihi alarbaciin afartan kanaan kulminaya an takuuna صaxiixatan inay صaxiix tahay oo nabiga calayhi الsalaatu wasalaam ay ka sugan tahay ayaan iltizaamaya wa mucdamuhaa iyadoo haddana صaxiixa oo aan iltizaamaya inay صaxiix tahay haddana badankeedu fii صaxiixay albukhaariyi wa muslim bay ku sugan yihin waayo صaxiixa laftiisa طabaqaada oo culimmadu waxay yidhaahdaan صixada waxaa ugu sii xoog badan axaadiista صaxiixa ah axaadiista bukhaari iyo muslim ay isku waafaqaan axaadiista bukhaari iyo muslim ay isku waafaqaan ayaa waxa weeyaan ugu saxo badan sidaa awgeed bu wuxuu leeyahay waxaan shardinayaa axaadiista aan halkan ku kulminayaa inay saxiix tahay welibana waxaan idiinsii faa'iideynaya saxiixnimada halkii ugu fiicnayd inay ka gaadheen oo bukhaari iyo muslim inay ku sugan yihiin bukhaari iyo muslimna ugama jeedo inay isku wada waafaqsan yihiin laakiin wuxuu uga jeedaa in bukhaari iyo muslim ay isku waafaqayaan ama bukhaari uu la keliyoobayo ama muslim uu la keliyoobayo waa saddex dabaqadood oo ka mida dabaqaadka toddobada ah ee xadiiska saxiixa ah loo qaybiyo waa saddexda ugu horeeya wey in bukhaari iyo muslim isku waafaqaan bukhaari inuu la keliyoobo inuu muslim la keliyoobo saddexdaa dabaqadood buu uga jeedaa walidaalik sidaasaa mucdamku kusoo baxaya laakiin haddii la yidhaahdo waxay isku waafaqeen oo keliya waxaa laga yaabaa inaanay mucdam noqon baa laga yaabaa ama axaadiista badankooda inaanay noqon ayaa laga yaabaa wuxuu hi shiiku waadkuruhaa waxaan sheegayaa axaadiistaas maxduufat alasaniid iyadoo asaaniiddii laga xadfay oo asaaniiddeeda sheegi maayo waxaan asaaniiddooda u xadfayaa liyashula xifduhaa si xifdigeedu u sahlanaado oo sanadka haddii la sheego oo welibana imaamu nawowi oo lix boqol iyo lix iyo toddobaatankii dhintay sanadkiisa haddii la sheego aada iyo aad bay u dheeraanaysaa waxay noqonaysaa inay culays noqoto in la xifdiyo walidaalik ujeeddada sanadka looga jeedaa waxa ay tahay in lagu gaadho xadiisku inuu saxiix yahay maadaama uu kuu kafaalo qaatay xadiiska uu sheegayaa inuu saxiix yahay ayuu wuxuu tilmaamay inuu xadfayo asaaniiddii xadfayo wayacuma alintifaacu biha iyo asaanidda waxaan u xadfayaa si ay caam u noqoto faa'iidaysiga looga faa'iidaysanayo laga faa'iidaysanayo biha axaadiista laga faa'iidaysanayo in shaa allahu tacaala waayo sanadkii waxaa laga yaabaa dad badani ehel inaanay u ahayn kadibna faa'iidaysiga ay kitaabka ka faa'iidaysan lahaayeen in waxa weeyaan ay ka jeediso ama ay ku adkayso kitaabkii baa laga yaabaa imaamu nawowi wuxuu inoo tilmaamayaa inuu laazimay ama uu isku waajibiyey ama uu qaatay axaadiista arbaciinka ah ee uu tilmaamayaa inay saxiix wada tahay su-aasha isweydiinta le waxay tahay ma sidaa nawowi uu u sheegaybaa mise waa lagu haystaa axaadiista uu tilmaamay ma wada saxiix baa mise ma ah hadal baa ka taagan oo waxa weeyaan axaadiista uu wada tilmaamay saxiix ma ah haddii aynu ku soconno qawaacidda culamaau lxadiid ay yaqaanaan oo imaamu nawowina culimada lagu yaqaano uu ka mid yahay oo kutubta ugu muhiimsan qawaacid lmusalaxa uu leeyahay haddii aynu ku soconno qaطcan waxa geedka go-ana axaadiista uu sheegay inaanay wada saxiix ahayn taasi waa mid go-an axaadiistiisa waxaa ka mida kuwa saxiixa iyo kuwa xasana ayaa ka mida ishkaalka noocaas sidaas ugu imaayo laakiin culimada qaar sida ibnu daqiiq ilciid raximah اllahu tacaala iyo bacdu ahli cilmi ba waxay tilmaameen inuu uga jeedo صaxiix cala اصطilaaxi اmutaqadimiin culimadii mutaqadimiinta ah ee u qaybinaya xadiiska laba qaybood صaxiix iyo daciif u qaybinaya oo صaxiixa uu soo gudagelayay xasanku soo gudagelayay intaa looga jeedo ayaa waxa weeya looga jawaabaya walidaalik nawowi qasdigiisu waxa uu yahay waxaan laazimayaa axaadiista nebiga ka sugan ama saxiix ha noqoto ama saxiixii ha ka gaabiso oo xasan ha noqoto waxa weeya labadaba inuu uga jeedo macnaha noocaas ayaa bacdu ahlicilmi ugu qaadeen culimo kale waxay yidhaahdeen xataa taa haddii waxa weeya laga soo qaado oo taa la salimo oo la yidhaahdo imaamu nawowi wuxuu uga jeedaa taqsiimkii labada ahaa oo ujeeddadiisu waxay tahay inaanu meesha ku ku sheegin axaadiis daciif haddii xitaa sidaa la yidhaahdo waxaa la yidhaha axaadiis daciifa ayaa meesha kitaabka ku sugan oo culimadu ay daciifiyeen sida waxa weeyaan xadiidkii ahaa laa yuuminu axadukum xataa yakuuna hawaahu tabacan lima jiئtu bihi xadiiskaasoo culimo badani ay daciifiyeen laakiin nawowi wuxuu inoo sheegi doonaa inuu leeyahay ruwinaahu fii kitaabi اlxuja biisnaadin صaxiix yacni waxa uu u wataa haba lagu khilaafo oo culimada kale ha ku khilaafaan oo ha yidhaahdaan xadiisku waa daciif laakiin isagu uu inoo tilmaami doonaa kitaabka xujada la yidhaahdo waxa weeyaan calaa taariki اlmaxaja abi nasr اlmaqdasi uu leeyahay kitaabka noocaasa in sanad xoog badan oo صaxiixa uu shiikaasi xadiiskaa uu ku sheegay ayuu inoo tilmaami doonaa laakiin xadiiskaas sida raajixa ah waa xadiis daciifa weeye axaadiis kaloo la isku khilaafsan yahay oo maxalu ijtihaad ama saxiixga mise waa daciif ayaa la soo helaya waxaa kaloo ku guda sugan axaadiid laf ahaantooda waxa weeyaan ay sugan tahay inuu daciif yahay laakiin bimajmuuci طuruq asaaniidda haddii la kulmiyo iyo mutaabacaadka iyo shawaahidda xasan ku noqonaya kaasina waxa weeya nooc ka mida weeye khulaasaduna waxay tahay imaamu nawowi waxa weeye bashar buu ahaa mucdamka ama sida ay u badan tahay uu laazimay waxa weeyaan axaadiis صaxiixa oo nebiga ka sugan inuu sheego ayuu iltizaamay laakiin waxaa dhacda bacd alaxaadiid oo aan badnayn oo aada u kooban in waxa weeya lagu khilaafo imaam nawowi waxaa kaloo uu tilmaamay uma utbicuhaa markaan afartanka axaadiis aan dhammeeyo waxaan ku xejinayaa bibaabin baab oo fii khafiyi alfaadiha axaadiista alfaadooda qarsoon ee macnahoodu aanu caddayn ee gariibka ah aan waxa weeye kaga hadlayo wayambagii waxa habboon shiikhu markuu muqadimada ka soo baxay waxa uu tilmaamaya nasiixo oo uu usoo sheeginayo qof kastoo doonaya inuu ka faa'iidaysto axaadiista wuxuu hi wayambagii waxa la gudboon oo ku habboon likulli raagibin mid kastoo jeclaysanaya oo danaynaya fi laakhirati maalinta qiyaamo danaynaya in la badbaadiyo ilaahayna raalli haashihiisa uu helo jannana la geliyo waxaa u habboon oo la gudboon an yacrifa hadihi alaxaadiid axaadiistan inuu barto lima ijtamalat waa wixii ay koobsatay sababteed calayhi axaadiistani oo min almuhimmaati waxyaabaha muhimka ah waxyaabaha muhimmaadka diinta ka mid a ee waxa weeye qofku ugu baahan yahay muhimmaadkaasi caqiidana waa noqonaya akhlaaqna waa noqonaya axkaam fiqigana waa noqonaysa waxtawat calayhi ay welima xtawat calayhi iyo wixii ay koobsatay awgeed ayaa loo baranaya oo min atambiihi ahaatay in la ysku tambiihinay calaa jamiici aacaat aacaadka dhammaantood daacooyinka kala duwan iyo cibaadooyinka kala duwan in waxa weeye la ysku tambiihinayo wadalika kaasina daahirun waa mid u muuqanaya liman tadabbarahu ciddii waxa weeya weelaysa ee waxa weeye fahamta waa mid u muuqata wey sheikhu wuxuu tilmaamayaa kitaabka inuu kusoo gebagabeeyey alfaada macnahoodu aanay caddayn alfaada macnahoodu aanay caddayn inuu kitaabka xaggiisa dambe uu isugu keenay isagoo alfaada macnahooda caddaynaya kaasina waa nooc ka mida noocyada waxa weeyaan cilmulxadiidka oo ah alfaada nabawiga ah ee aanay dadku aanay aada u isticmaalin ee laga yaabo dadku ay u baahan yihiin inay macaajimta iyo qawaamiista u noqdaan alfaada noocaasa ayuu kitaabkii xaggiisa dambe imaamu nawowi uu kusoo gebagabeeyey wa cala allahi ictimaadi wuxuu uhi imaamu nawowi ilaahay dushiisa oo keliya ayay ahaatay ictimaadi cuskashada aan cuskanaya yani cidda aan cuskanaya waxa weeyaan noloshayda oo dhan iyo cibaadooyinkayga oo dhan iyo kitaabkan taaliifkiisa ciddaan u cuskanayaa waa allah subxaanahu wa tacaala wa ilayhi intii xaggiisa ka ahaatay oo keliya tafwiidi ayuu ahaaday tafwiidi tafwiidkay oo bimacnaa aan u fawidaya oo aan u tala saaranaya wastinaadi iyo waxa weeyaan ku tirsanaantaydu xagga ilaahayunbay ahaatay walahu alxamdu ilaahayu keliya ayay usugnaatay mahad dhammaanteed iyo wanicmatu nicmadu ay u sugnaatay wabihi isaga ayaa tawfiiqu waxa weeye tawfiiqu ay tahay oo dadka waafajinaya iyo walcismatu ilaaluntuna ilaahayba waxa weeye ku sugnaatay oo ilaahay cidda uu ilaaliyo ayaa waxa weeyaan ilaashan imaamu nawowi muqadimadaas ayuu halkaas inoogu soo gabagabeeyey waxaan tilmaamayaa oo keliya kusoo gabagabaynaya imaamu nawowi kitaabkiisani sida uu ku magacaabay waa arbaciin afartan xadiis buu kaga hadlaya laakiin kitaabka haddii aynu eegno afartan xadiis ma aha waa labiyo afartan xadiis wey laba xadiis ayaa waxa weeye zaa'id ku ah taana jawaabteedu waxa ay tahay in looga jawaabo mucdamka ayaa looga jeedaa yacni waxa la ogsoon yahay oo luqada carbeed lagu isticmaalaa tirada inta dhan in laga sheego maadaama afartan ay gaadheen kontanna aanay gaadhin in la sameeyo waxa weeyaan cadadka zaa'idkaa in laga tago oo la sheego afartanka la sheego jabrina way sameeyaan oo haddii sideed iyo afartan iyo wax lamida ay tahay oo cadadka kale cuquudda ay u dhow dahay way kabaan oo labada ka dhiman min baabi taqliib ayay u sheegaan oo waxay ka dhigaan khamsiin bay ka dhigaan min hada albaab waa looga jawaabaya oo waxaa la leeyahay arbaciinka ayuu uga jeedaa labadanina waxa weeyaan iska tatimo wey laakiin cadadka caqdigee la yaqaana waa arbaciin wey jawaab kale way dhacdaa in looga jawaabo oo ah imaamu nawowi raximah اllahu tacaala maadaama xadiidkii arbaciinka tilmaamayay uu daciifiyey culimaduna isku waafaqeen inuu daciif yahay inuu ka baydhayo xadiidkiina waa ka agdhowaanayaa sidiisana u koobiyeyn maayo u qaadan maayo oo kamuu dhigin afartan gow-a kamuu dhigin ee laba ayuu waxa weeyaan imaamu nawowi uu ku daray isagoo inoo tilmaamaya inaanu xadiiskaa sidiisa u qaadan maantana muqadimadaas imaamu nawowi raximah اllahu tacaala ayaynu ku gaabsanaynaa caadadeennuna waad iska taqaanaanoo muqadimada bismilayn baa la yidhaahdaa xoogaa waa la yska balballaadhiyaa muqadimada nawowi lafteeda ayaa balballaadhnay oo u baahnayd in la dul istaago laakiin insha allahu tacaala ujeeddadu waxa ay tahay si aynu waktiga uga faa'iidaysanno inaynu sharaxa soo koobno oo aynaan wixii muhima mooyaane tafaasiil badan oo mutawilaadka lagu gaadhayo inaynaan tilmaamin ayaa ku talagalku yahay intaasaynu maanta insha allahu tacaala iskaga koobsanaynaa wallahu aclam sala allahu waslama calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi waslem